Mashruucan taabagelintiisa iyo weliba isku kaadladaya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug islamarkaana iyo maalgeliyaasi dowladda Norway kaasi joolokashiidegya degmada Hobyo mashruuca korlanka qaadaya sidii ridan dhisowlanka sameeyi lahaayee kaabyaalka dhaqaalaha iyo goowadanto guuda madale shiidikowka mashruucun ayaan ku horeyntii weliba ku hadalaya gudoomiyaha degmada Hobyo Cusmaan Axmed Cabdulle iyo weliba uuse ku hadalaya muhiimada mashruucan uslahaya aad baan maanta ugu faraxsannahay munaasabadan dhagaxdhigga xafiiska dowladda hoose lagu dayactirayo laguna ballaarinayo oo ay iska kaashadeen dowladda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedka galmudug dowladda norway iyo dowladda switzerlan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa haddii aan nahay maamulka degmada hobyo intii ka soo qayb qaadatay ballaarinta iyo dayactirka xafiiska dowladda hoose ee degmada hobyo runtii waan uga mahadnaqaynaa mar kale waxay tani noo noqon doontaa meel aan ku dhisno dowlad wanaagga ugu shaqayno shacabka nabadda iyo horumarka dalka soomaaliyana qayb ka noqota tan galmudug qayb ka noqota tan degmada hobyana qayb ka noqota baahida aan u qabno horumarinta dowladnimada xafiisyada dowladdan runtii aad bay u badan yihiin magaalada way sii badanaysaa degmada deegaanadaas hoos imaanayaan runtii tan iyo mid la mid ah ayay u baahan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee galmudug axmed cusmaan aadan iyo weliba usuuna ku hadalay hay-ado ku wada shaqeeya mashruuca maanta mashruucan aan ka dhagax dhigayna halkan oo ay iska kaashanayaan dowladda federaalk iyo dowladda galmudug ayna isa kaashanaya dowladda norway iyo switzerland oo ay mashruuca fankiisa bixinayaan aad baan ugu mahad celinaynaa intay ka qayb qaadatay intii soo agaasintay arrintaas maantay xafiiska degmada hobyo dhagaxdhigiisu aad iyo aad buu ayaan ugu faraxsannahay inaan maanta meeshaan ka dhagax dhigno looguna adeegi doono bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aadayna u mahadsanyihiin intay ka qayb qaadatay intii ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee galmuduga khaalid cabdi yuusuf ya sheegay in lanka adeegi doonaa bulshada degmada hobyo dowladda hoose loo sameynayo ee degmada hobyo mashruucan oo ay iska kaashadeen dowladda federaalka ah iyo dowladda galmudug ayna maalgeliyeen dowladda norway iyo dowladda switzerland waxaa farxad noo a inaan maanta ka soo qaybgalno idinkala soo qaybgalno dhismaha degmada hobyo farxad weyn bay noo tahay waa dowladnimo waa horumar waa amni waa meeshii bulshada loogu adeegahayay haddaanay jirin meel bulsho loogu adeego bulshadaas waxaa la odhan karaa dowladnimadii ma gaarin annagoo ka duulayna baaqii madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye waxaannu maanta halkaan u nimid inaan dhagax dhigno dhismaha dowladda hoose ee hobyo waxaan leennahay ilaahay baa mahad leh nagu simay inaan maanta goobjoog u noqonno soo dhowaada